waxaana wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaanu ku soo qaadanaa arrimihii ugu dambeeyey ee guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo weliba dhanka amniga toddobaadkana barnaamijkeena waxaa marti noogu ah cali cabdi cumar oo loo yaqaano cali buur oona ka mid ah jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan maraykanka isla mar ahaantaana ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose waxgaradka iyo aqoon-yahanada gobolkaasina uu qayb ka yahay ku soo dhawow cali wadajir radio aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdicasiis
cali dabcan sida guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiinba ay ka warqabaan waxaa haatan gobolka shabeellada hoose xaaladihiisa ka taagan ee ay dadku wada og yihiin ka mid ah in gobolka ay ka jiraan dhibaatooyin aad u badan oo weliba gaar ahaan ay sabab u tahay ciidamo dowladda federaalka ee soomaaliya ay gobolkaasi keentay iyo weliba maamulada soo kala horjeeda sida maamulka dowladda iyo kan shabaab oo gobolka ka wada taliya iyo arrimo beeleed bad arrimahaas marka laisku soo koobo sideed u aragtaa
aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdilcasiis horta dhibaatadan oo maanta ee gobolka shabeellaha hoose ma ahan mid haddeer bilaabatay waa mid muddo dheer aad iyo aad u dheer soo jirtay islamarkaasna waxyaabo badan xeerarka la gedisan soo martay odayaashii horay joogay iyo kuwa hadeerba ma aragtay ee galaafatay jiritaankooda iyo waxqabadkooda iyo ma aragta taariikh ahaan macnaha dadka oo deegaanka degan hataa jallaafatay cabdilcasiis waxaan aad iyo aad u dareemayaa maanta horta waxay ka soo dhowdahay tii hore waayo tii hore waxqabad ma jirin laakiin maanta waa laysku haystaa dadkii o dhan a isku haysto bulshadii rayidka ahaa dad ka soo baxay oo ka mid ah ayaa maaragtay qayb ka ah haysashada oo dadka ku haysta taladii iyo maamulkii meesha marka waxaan rabaa guud ahaan markaan isu soo duubo madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan dhowr jeerna waa ka hadlay arrinka nooca asaga ah marka hore in uu ma aragtaa uu noqdo nin oo tala wadaag ah laakiin maalin kasta markii aad loo soo jeediyo amba la qabto la dhaho warhaye sidaa waxba uma jiraan in uu la hor imaado dadkii markaas eedda u qabsaday hadal macaan iyo afmacaan britain sidaan samaynaya markii la gaaro waxqabadkana uu maaragtay mabdi'iisa oo keliya uu meesha soo dhigo taas ma shaqaynaysa cabdilcasiis fanaankeenii xasan aadan samatir wuxuu yidhi lambeyn gorodaw geeko ma geeko warshee hagaabadee galan kutuubashow gale marka shariif waxaan rabaa in aan u sheego hadalkan oo beenbeenta ah iska socon maayo annaga dhulkaas waa iska leenahay annagaa iskale waan u dhalanay awowayaasheenna ka awo ka awo ka awowaa meesha degenaan marka arrinka inuu sidaas sii ahaado mid aan marna raale ka naqanayna ma aha waxaan jecelnahay qabiil kasta oo deegaanka xaq u leh waa la yaqaanaa in aad sheerin la samayso dadkoodii aad la hadasho warhaye sideen wax u qabanaa aad dhahdo laakiin mar kastaba wax adiga jeebkaaga ku jira haddii aad miiska keento waxawaaya xaalka mar marka sii dambayso waa sii xumaanayaa hadda dhibkan waa sii badanaya markaas annaga waxaan diyaar unahay in aan iska dhicino dadka banaanka nooga imaanaya oo rabo in ay dhulka si beenbeenaha ku qaataan hadeer waa indhahada ku macallin ah baraa waad rabtay inaad wax ka dhigato awood uma haysid aad ooga dhigto ma awoodo laakiin haddii aad la tashi badan samayn lahayd oo dadka deegaanka aad la shaqayn lahayd hadde micnaha waxyaabo badana isbedela hal tusaale markaan kuu soo qaado hadda degmada afgooye ee ciidan booliisaa ka dhisan oo waxaa madax ka ah amiin oo ah nin miribla ah hal shaksi oo geladii ah oo degmada afgooye u dhashay kuma jiro ciidankaa shariifow taasna waxaan raalli ka naqanayna ma ahan
waa tahay cali warka waa sii wadi doonaa dabcan marka laga hadlaayo arrinkan gobolka shabeellada hoose dabcan maamulka uu hoos tago haatan waa maamulka koonfur galbeed dabcan shariif ayaana madaxweyne ka ah hadda oo mas-uuliyadda qayb buu ku leeyahay ee meesha ka jirta laakiin haddana waxaa aada xaqiiqo u ah dhibaatada gobolka shabeellada hoose maanta haysato lama bilaabmin maamulka shariif marka arrinka maxaa shariif keliya aan u leenahay shariif shariif shariif shariif bal taas wax ka dheh
aad iyo aada umahadsantaa cabdicasiif su-aasha aadka iyo aadka u quruxda badan aa i weydiisay runtaada waaye arrinka lama bilaabmin shariif waa wax badan awal waxay macnaha haddeer shariif waaba la haystaabo wakti waxaa jirtay dad loo qabsado hataa aanan lahayn oo maaragtay xukuumadihii oo markaas jiri jiray sida xukuumadihii oo cabdirashiid cali sharmaarka oo kale aadan cabdulla cusmaan oo kale maxamed siyaad barre oo kale waktigay meesha ka talinaayeen cid cid loo qabsado amba digil ha ahaato amba mirif ha ahaato cid cid oo maaragta markaas loo qabsado la dhihi karo hebel baasaan ka ahaa ma jirto laakiin haddeer sababaha keenay in shariif loo qabsado ayaa waxa ah shariif marka ko marka koowaad markii ay burburka uu soo dhacay dhibaatadii dadka markay kala baxeen oo nin kastaba beeshiisa uu qabsaday ayuu asaga meesha madax ka naqday sababta keliya oo loo haysto ayaa taas ah waa timekii annaga aan wax sixi lahayn aan wax hagaajin lahayn aan dhibaatada isaga dheerayn lahayn dadka kale oo aan dhulka u dhalan oo haddeer dadka dhibaataynayo oo maaragta biyihii webigii ka gadaayo beerihii ka qaatayo waxyaabihii manaafacaadka ahaa dhan ayaga la wareegay shariif chines ayuu siiyey marka aad fiirsin run ahaantii waxaad bu arkaysaaba inuu la shaqaynaya dadkaas mararka qaarkood waa tahay caliow dabcan arrimaha waxaan filayaa inaan kala qaaqaadno amni darrada ka jirta gobolka shabeellada hoose dabcan dhinacyo badan ayaa farta lagu taagtaagaa mathalan waxaa la yidhaahdaa dowladda federaalka ciidamadeeda oo gobolka jooga ayaa isbaaro barakicin dil iyo dhac isugu dara dadka waxaa kaloo la sheegaa in beelo soo kala horjeedo si gaara waxaa loo taabtaa beesha biyomaal iyo beelaha hawiye ee gobolka dabcan duulaanka ku ah marka gobolkiina maaragtay waa sideed degmo meelaha mathalan hadda dagaal beeleedka noocan loo qeexay uu ka dhacaayo waa saddex geesoodkan number konton janaale marco meeshaasna waa qiyaasi karnaa as deegaan ahaan waxa ka jiri karo iyo qaabkay wax uga jiraan degmooyinka kale ee gobolka ee toddobada ah dhaqdhaqaaqyo noocan oo kale ah oo lagu diidan yahay amaba maaragtay looga soo horjeedo dadka duulaanka ku ah deegaanka iyo dadkiisa kama jiraan marka ma isleenahay doodan ma aha mid dhamaystiran maadaama deegaanka gobolka sideedda degmo toddoba ka midaba aan usoo jeedin in ay iska dulqaadaan waxa jiro
okay cabdicasiis oo aad iyo aada umahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan ku qeexo arrinkan asaga ah oo dadka duulaanka ku ah goboladan runtaada waayo haddeer dhibka meesha uu ka taagan yahay waa meeshan saddex xaqalka aad adigu sheegaysid waayo meesha waa meesha ugu dhaqaalaha badan waa ishii dhaqaalaha meesha dhaqaalaha uu ka soo galayay south west gobolkan oo maaragta oo koonfur galbeed dhibka waa uu jiray marka hore ilaa iyo bacool waa uu jiray laakiin kadib markii uu imaaday maaragtay dagaalkii oo gruubkii shaarti gaduud iyo maaragtay oo iyo oo gudoomi gudoomiye yes uu markaas uu meesha imaaday waa tii laga soo bixiyey ciidiid iyo ciidankiisii marka since then markaas iyo wixii ka dambeeyey ma umalaynayo in ay awood ugu naqdeen meesha ilaa iyo korkaas ma jiraan laakiin waxay ku og yihiin gobolka shabeellaha hoose marka baraawe janaale afgooye bariire awdheegle meelahaasay ku og yihiin marka markaan fiiriyeyna wax badan waxaa arkaysaa markaad istiraadad war waxaan yaa wado oo fangareeya oo ma aragtaa oo oo dhibkan dadka masaakiinta dhexdooda ku haya markaad ahdid dadka qaarkood waxayba ku tilmaamayeen kuleeyaen o hay-ada macnaha kambaniyaalka oo businesska iskale sida hormuud iyo oo kale ayaa fangareeya dadkan iyaga oo maaragta dhibaatada meesha ku haya markaad sii baartidna waxaa arkaysaa in ay sheekada ay isu soo dhadhacayso waayo markii wax laisku qabsado waxaa imaanaya dad aad arkaysid inay hormuud ka shaqeeyaan haddane oo khaabeeleed dadka u hor imaanayo dood meesha ka keenayo dhahaya annaga xoolaheena loo soo tashtay annaga xoolaheena waa dib- waa difaacanaynaa hanti layskuma hayo xoolihiina inaad difaacdaan laakiin dhulka waa laydinka leeyahay mar kastaba in aad dhulka lahaataan marna ha isku dayan dadkaasa u sheegaya haddii la yira waa tahay caliyow dabcan sharikadaha qayb bay ka yihiin oo su-aal kama taagna laakiin haddana dabcan in badan oo siyaasadda falanqaysa waxay arkayaan mathalan madaxweynihii shariif sheekh axmed waxa uu gobolkaasi dabcan qaabab kala gedisan uu ku maamulay isagoo maxkamadaha ah isagoo madaxweyne dowladda federaalka soomaali ah waana la ogaa gobolka dhibaatadiisa inuu oga daray maahae gobolka uma samaynin wax raxmada xasan sheikh oo isaga bedelay arrinkiiu meesha ka sii qaaday oo dadkao dhan way wada og yihiin khudbadihiisa mid ka mid a xataa waxa uu ku sheegay in gobolkan uu yahay meesha ugu dhaqaalaha badan soomaalida therefore-na laazim in dadkan ay soo degaan oo ay wax ka soo raadiyaanna ay caqli tahay farmaajo kolkuu yimidna afgooyuu tegey wuxuu dadka u sheegay in ciidan beeleedyada dharka dowladda loo geliyey ee magaca dowladnimada xataa sumcadda ka xumeeyey dadka ugu lafisan inuu dadka ka ceshan doono wixii oo dhanna ma dhicin marka ma leedahay mathalan maamulka koonfur galbeed iyo maamulka federaalka waxa ay shirka ku yihiin dadka reer shabeellada hoose in la dul saarnaado
aad iyo aad cabdilcasiis su-aal su-aal aad iyo aad oo maaragta u xiiso badan ayaad i weydiisay sida aan ka warhayno taarikhda sidaa ka sheekaysay waa runtaada sheekh sharif wuxuu ka shaqeeyey waa la arkay kii ka dambeeyey oo xasan sheekh maxamuud ahaana waaba uu ka darayba oo meeshii macnaha dadkii dhibaatada ku hayay sida saraakiisha indhacadda iyo gurubadaas oo kale uba macnaha ku sii maaragtay adkeeyey meesha in ay maaragta ay ay ay si xooga iyo waxyaabo kale ay kusii haystaan anyway dadka markaad aragto maaragta in dhibaatada ay ka badato ka badato ka badato finally waxay tegeysaa maaragtay give give me life or or give me give me dead or give me the liberty amba i xorey amba idil taasay tegaysaa haddeer tiyay taagan tahay dadka way iska soo horjeedaan waa la isdilayaa maaragta dhibaato badanaa taagan marka madaxweyne farmaajo waa imaaday waa runtaada wuxuu dhahay laba arrin uu ka hadlay wuxuu dhahay dadka beeralayda oo la dhibaateynayo waa in dhibka laga qaadaa ko dheh ciidankan oo dawladda ah ee darayska dawladda ku labisan oo marna qaab qabiileedka isticmaalaya marna lagu sheegay in ay qaab al-shabaab ay meesha ku yimaadaan iyaguna meel baa la saaraya marka annaga horta waxaan sugaynay in dawladda oo maaragta ay isbedel weyn oo noocaas oo kale ay samayso xogag naga soo gaaraya dhinaca dawladdana koley waxaan filayaa in wax isbedel badan uu dhici doono hadduu ilaah yiraa inkasta oo oo uu brayser saaran yahay ninka maxamed cabdullaahi farmaajo ah aan dareensanahay laakiin anigu waxaan eedda dusha si toosa uga tuuraya gol- dawladda so- koonfur galbeed oo ah dhulkeeda iyaga ay leedahay lagu gorgortamaayo ay dadka ku gorgortamayaan anigu federaalka intaanan aadin ka hor waa in aan horta eedda dusha kaga dhiftaa ee dawladda south west oo ah dadkii dhulka lahaa oo aan diyaar u ahayn dhulkaas in ay ka difaacaan dadka kale oo duulaanka ku ah gunta iyo gebagabadii caliyow marka maxaa xala leanna soomaali way isdilaysay waxayna isdilaysaa hadda matalan dagaalka sokeeya keliya marka laga soo qaado ku dhawaad toddoba iyo labaatan sannadood na wixiina maaragtay weli ummaddii aan hubka qaadanin ilaa iyo hadda waxa ay ku dhex rafaadsan yihiin kuwii hubka haystay maamulkii siyaasaddana waa noocaas oo maanta yaa dili kara walaalkiisa oo soomaali ah oo muslim ah ayaa wax lagu noqdaa marka xaaladahaas isbahaystay oo wada dhibaatada ah ee jira maxaad is leedahay gebagabadii waa looga bixi karaa oo soomaali waxay tegi kartaa berel amaan oo qof walba xuquuqdiisa muwaatinnimo dadkiisa iyo dalkiisa ku matalo aad iyo aad waa umaadsantaha cabdilcasiis horta waddanka anaga iskale soomaaliya waaye inkasta oo maaragta qabaayil kastaba amba qof kastaba uu meel lagu tilmaamayo oo laleeyahay nin hebel halkan uu ka soo jeedaa oo lagu garto calaamada qabiilka in deegaanka uu leeyahay haddeer hal tusaale haddaan ku siiyo dhowr jeer ayaan waxaan umalaynaya inaan ka wada hadalnay haddii qof qabiil kii la weydiiyo la yidhahdo adigu qabiilkaaga yaa waayo uu dhaho aniga tigray baan ahay amba oromaan ahay taas waxaa kusoo baxaysa inuu yahay nin ethoobiyan ah qabaa'ilka soomaalidana sidoo kale qabiil kastaba wax baa lagu tilmaamaa oo maaragta deegaanka markaas ay iyagu leeyihiin in ay ayaga ay maaragta ay u madax banaanaadaan amba ay ka taliyaan waxa la isku haystaa horta waa hunguri ragga waxa isku dilaana oo isku dirana hadee waa hunguri marka soomaalida waxaan macnaha aan ugu boorinaya ambaan ugu baaqaya nin kastaba in uu daacad ka ahaado shaqo kasta oo u qabanayo in uu u qabto si ay cadaaladnimo ay ku jirto oo maaragta dadkiisa uu ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo wadaninimo ah laakiin intay jirto kana waa in adeerkeygii ama kana waa san waxaan u malaynayaa waddankaasi inuusan waxba ka dhaqaaqin cabdicasiis aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cali cabdi cumar oo ka mid ah waxgaradka iyo weliba dhalinta ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose ee haatan ku nool waddankan maraykanka
Ada dan tak